بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam ama bacd saan wada ognahay caalamka oo dhan ee ka warhayso caalamka waxaa ku soo laba kacleeyey cudurkii dilaaga ahaa ee coronavirus ama covid 19 diinta islaamkana ma diideyso in la qaado tallaabooyin oo lagu badbaadi kara ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu ku leeyahay qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana huwa mowlaana wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun aayaddu waxay leedahay nebi maxamedow waxaad dhahdaa annagu nagu dhici maayaan ilaa ilaahay wuxuu noo qori mooye ayadoo saas ay jirto haddana diinta islaamka ma aysan diidin in la qabsado asbaabtii lagu badbaadi lahaa maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa xadiis wuxuu ku yidhi oo uu werinaya cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yidhi nebigu sal alla calayi wasalam idaa samictum bihi yacni attaacuun biardin falaa taqdamuu calayhi waidaa waqaca biardin waantum biha falaa takhrujuu firaaran minhu nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad maqashaan cudur xilliga cudurka daacuunka uu dilaacay cudur wuxuu ahaa asna xilligii nebi sal ly slm wixii ka dambeeyey dhacay oo dilaa ahaa cudurkaas haddaa maqashiin asagoo meel ka dilaacay meeshaasi ha tegina firi waa dadaal iyo wuxuu kaloo yidhi idinkoo dhex joogana hadduu idinkugu dhex dhaco waddankaasi ha ka bixina qofka la dhahaayo ha ka bixin waddankaasi micnaheeda waxwaaye cudurka meel kale ha geynin qofka la dhahaya ha soo gelinna maxay tahay cudurkan meeshuu ka dilaacay ha imaanin waayo waxyaabaha marka hadda oo u baahan in bulshada lagu baraarujiyo waxaa ka mid ah kala fogaanshaha kala fogaanshaha waa arrin muhiim ah inaan dhahno ma aha waxaan ilaahay ilaaha ilaahay asun ii qadarin igu dhacaayo waa sax laakiin asbaabta inaad qabsatana ayada qalad ma aha in la kala fogaado adiga haddaa isleedahay waa xoog badan tahay cudurkan wax makaa dhibaayo waxaa laga yaabaa qof waayeel ah inuu agtaada joogo oo cudurkii uu kaa qaado gurigaaga waxaa laga yaabaa qof cudurkaas u dulqaadan karin inuu joogo marka in la kala fogaado waxay dan guud u tahay bulshada oo dhan tusaale ahaantaan soo qaadano oo kale masaajidada masaajidada haddasaan wada ognahay annaga weli si cudurkan uu usoo rogaal celiyey masjidyo oo la kala fogaaday weli ma jiro laakiin caalamka masaajidada qaar sidii sidii sanadkii hore loo kala fogaaday oo kale ayaa loo kala fogaaday weliba kuwo qaar waxaa jiro oo weli aan la furin oo sidoodii u xiran yihiin saan wada ognahay sanadkii hore cumradii waa la baajiyey xajkii waxaa tageen dad yaroo kooban intaasoo dhan waxaa loo sameeyey dadka inay ku badbaadaan xitaa masaajidada kala fogaanshaha haddii ay suurageli weysa xitaa qof walba waxaa fiican inuu soo qaato meel uu ku sujuudo tusaale ahaan maro inuu soo qaato ama salli inuu soo qaato gurigiisa ama cimaamadiisa inuu dhigto oo dadaal badan aan samayno oo kala fogaanshahaasi dan baa noogu jirto maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa wafdi u imaadeen wafdi markay u yimaadeen nin waxaa ku jiray wafdigaasi oo cudurka judaanka qaba oo cudur xun ayuu ahaa oona faafa markaasuu wuxuu yiri nabi sal ly wasalam ninkaas meeshiisa ha iska joogo yuusan idin soo raacin ee meeshiisa ha iska joogo beecada waa ka aqbalnay asagoo meeshiisa joogo ayaan beecadii ka qaadanay marka meesha maxaa ka cad meesha waxaa ka cad in la kala fogaado inay diinta banafartay oo qofkan hadduu cudur uu leeyahay cudurkiisana uu halis yahay in asaga uu ku koobnaado waa arrin muhiim ah marka la leeyahay qofkan hala karantiilo hadduu cudurka uu ku dhaco micnaheeda maxay tahay qofkan meel gaar ah ha ku jiro waay cudurkiisa asaga ku koobnaado maxaa yeele haddii loo yimaado oo la salaamo ama loo soo dhowaado cudurka wuu faafayaa marka walaalayaal waan wada ognahay dhammaanteenna xaqiiqada adduunka ka jiro ma aha inaan is-indhatirno cudurka waa ka warhaynaa wuxuu gallaaftay weliba tookadan suu u soo rogaal celiyey iyo sidii hore xilligaana daran rogaal celintan si aad iyo aad ayuu usoo rogaal celiyey dhimashadu way badan tahay inkastoo qof walba qadarkiisa uu ku dhimanayo haddana laguma dhihin adiga cudurka u bareer marka masaajidada kala fogaanshahoodii waa muhiim in la helo sababtoo ah masaajidada waxaa iskugu imaanayaan dad aad u fara badan haddii laga maarmaan ay noqon weyso lakala fogaan waayana dad kooban inay yimaadaan oo masaajidada maadaama ay badan yihiin magaalada loo kala qaybsamo ama haddii lakala qaybsami waayana saan hore u sheegnay qof walba inuu soo qaato maro uu ku sujuudo si hadhow wixii asaga cudurka uu qabay ama wax laga yaabaa meesha asaga uu ku sujuudi rabo qof cudur haaya inuu ku sujuuday waxaasoo dhan waxay u noqonayaan badbaaday u noqonayaan marka in asbaabaha la qaato oo lagu badbaadayo cid diidaysa ma leh nebigana sala allahu calayhi wasalam waa tii uu sheegay oo xadiiskii aan ku bilaabannay haddii cudurkaas meel uu ka dilaaco ha tegin ha tegin maxaa micnaheeda cudurka ha u aadin waayo adigoo wadanka jooga haddii cudurka uu kugu dhacna ha ka bixin ha ka bixinna maxay tahay adiga cudurka ha qaadin waayo viruska ha qaadin marka walaalayaal asbaabtaasi in la qaato waa muhiim dadka hadda badanaa anagu waxaan leenahay anaga cudurkaasi ilaaha keenay ilaah anaga qaadaayo anaga waa isku dhowaanaynaa ma fiicno madax adeega waa laga fiican yahay ducadana in la badiyo waxaan waa imtixaan ilaahay subxaana watacaala ummadda uu ku imtixaamayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu fiirinayaa inaan asaga baryeena iyo in kale oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay qul maa yacba'u bikum rabbii lowlaa ducaa'ukum marka ilaahay ducadiina ayuu u baahan yahay in ilaahay la baryo ilaahay loo tooba keeno cudurkan waa cudur halis ah magaaladii wadankii wuu ku soo rogaal celiyey caalamkii oo dhan uu galaaftay annaga taan wada ognahay idaacadaha aan ka maqalno waa waa maqalnaa dhimashadu way badatay aa laleeyahay qubuuraha dad fara badan ayaa la geeyey saas baa dhacday marka kala fogaanshaha aan ku dadaalno cudurkaas yaan la iskhaadsiinin qof walba intuu dadaali kara ha dadaalo maxaa yeelay waa cudur imtixaan ah wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin